axmed garbaaray puntland hogaaminayo oo ka qabanaa maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin kale waxaa nimid doonow soomaaliya annaga oo markaas xaaladaha ammaan iyo sida horumari ammaan loo heli lahaa gobolka kala tashanayna mas-uuliyiinta deegaanka degmooyinka luuq iyo daled xaawo iyo doonow iyo waxgaradka kadibna casuumadaanu ka helnay dowladda etoobiya annaga iyo qolada loogu yeero maamulka gumeel gaarka jubba mas-uuliyiin ka tirsan kadib halkaa markaanu tagnay mas-uulka socda dowladda kenya iyo dowladda etoobiya iyo annagaba waxaanu ka tashanay qodobo badan oo arrimaha dowladnimada iyo ammaanka iyo habkii isu kaashan lahaa waxaanu marka arintaasu kala aragtay gudinaayaashaha siyaasada iyo maamulada iyo qaababka la isku hayo waxaanu dhignay qodob dambe oo wejiga labaad shir kale la isugu yimaado xalla loo helo si bulshada ay u heli lahayd ammaan iyo horumar iyo maamul midaysan oo laisku waafaqsan yahay waxaan soo horumarina qodobkii ahaa sidee ammaan loo helaa oo muddo dheer maadaama aanu ku jirnay la dagaalanka nimanka nabaddiidka ah oo adag tahay inaan muddo aada iyo aad u dheer hadda sanado dheer nagu qaabatay aan aagagaan hawshaa ka wadnay in la qaymeeyo bal xaaladda wixii isbedelay hadda si ay arrintu tahay sida wax loo wada qaban karo si degmooyinka dhiman deegaanada goboladan baay iyo gedaba tilaabo hore loogu qaadi lahaa si ummadda ammaankeeda iyo isfahankeeda loo muujin lahaa si darasyada dowladaha dariska meelaha gobolka iyaga geli waxaad ogtahay inuu hadiida leeyahay kenya haddii salaaran loola leeyahay etoobiya labada dowladoodba waxay danaynayeen dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta iyo maamulada ka soo jeeda deegaankan inay bal isweydaarsadaan habka ugu haboon oo iskaga kaashan lahaayeen xagga ammaanka marka arrintaas heshiisa fiican baanu kasoo galnay isbedelo xagga ammaanka ku saabsanna haddii aan laidmo wiiganka soo socda way dareemi doonaan bulshada ku nool gobolada
waa tahay maxamuud in muddo ay ku maqleen magaalada addis ababa waxaad sheegtay in halkaasi kulamo aad kula lahaydeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya dabcan waxaa loo qaadan karaa ama loo fasirin karaa in layna inxaadinayo adinka maamulka gobolka iyo siyaasiyiinta gobolka gadaha iyo maamulka kumeelgaarka jubba marka maxaa ka jira wararka sheegaya inaad ku balanteen in shirweyne dib heshiin lagu qabto magaalada baardheer
runtii waa lasoo habal qaaday barnaamijkaas waa arrin aan hadda lakeli karin bay ahayd oo laisku qalafsan yahay mas-uuliyiintii aan halkaas ku aragnayna waxaa kamid ahaa urur goboleedka igab nimanka arrimaha soomaaliya ugu xil saaran way ballansan tahay in la wada hadlo laisu yimaado meelo badan baa laisla soo habal qaaday baardheer way noqon kartaa kismaayo way noqon kartaa garbaari way noqon kartaa caasimadaha adisababa iyo nairobi mid ahaanba waa noqon kartaa laakiin waxaanu isla ogolaanay in shir laiskugu yimaado laga wada hadlo arrimaha habka ugu haboon oo xallin karo khilaafaadka rigaado muddada dheer oo dadka wax wada leh ee saddexdan gobol degan ay isku maandaafsan yihiin in xal loo helo madiilan waa soo wada qaadanay marka waktiga iyo goorta iyo boodka shirka ugu qaban doona iyo cidda garsoorka ka noqonaysaba ayadana waa isla calaamadaynay laakiin hadda dooni maayo inaan ka hordhaco xilligeeda iy soo bix doonta hadii ala
waxaa sheegtay in howlgallo dhowaan ay ka bilaaban doonaan gobolka gedo marka maynoo sheegi kartaa xilliga rasmiga ah ee howlgalladaas ay ku beegan yihiin
runtii way ogtahay oo ciidamada amsom soomaaliya jooga iyo ciidamada dawladda soomaaliya oo wasaaradda gaashaandhiga ee hogaaminaysaba waan iska joogto howlgallada way socdaan laakiin howlgalla kuwii hore ka ballaaran oo iskaashi weyn la samaynayo oo nin walba uu qiray in habkii wax loo wada qaban lahaa waayadan dambe oo dhan lagu kala jiitanayay ama si gooni gooniya loo wada shaqaynayay howlgallo isku xiran in la sameeyo oo wax weyn laga sabilo xagga annagii dowladda etoobiya unbaan ahayne dowladda kenyana wakuugaxirtin si wanaagsan ayaan isu wadaarsanay bal sida ugu haboon oo loo dejin karo xaaladaha ammaan darro oo gaaray dowladda kenyana qaabtay annagana hadda naguwa dhexnoolo mushkilad nagu dhexnool noqotay sida xal looga heli lahaa marka aad iyo aad damarnahaas waxaa iskaga soo afgaranay marka waxaan rajaynaynaa inay dhaqdhaqaaqyo wanaagsan oo xagga ammaanka looga gol leeyahay yimaadaan marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada dhammaan meel kasoo jeegta inay arrinkaas gacan ka keysato qolyaha inaga soo horjeeda oo nabaddiidka ahna waxaan ugu baaqaynaa ayagana mar walba mar walba loogu celceliyahay inay bedelaan fikirka ay soomaaliya gudaheeda ku hayaan taas oo ayagana dan ugu jirin ummadda soomaaliyeedna ayna dan ugu jirin cid kasta oo fikirka bedeshana waxaan kusoo dhaweynaynaa gacmo furan waana xaafis waxayna la mid noqon doonaan ummadda ka faaideysanayso nabadda iyo horumarka
waata ugu dambeyn mar haddii xaalka horkaa umada adinkana u diyaargaroobeysaan howlgal waxaa jira deegaano ka tirsan gobolka shooradaas in ciidamadii amisom ay ka baxeen dadku qaarna waxay saadaalinayaan haddii xaalad sidan ay ku socoto in deegaano kale oo ka tirsan gobolada baaybakool iyo gado in laga laga bixi doono marka arrimahaasi isu qabanaysa howlgalkan cusub ee hadda aad ku sheegteen in bixi doona dhawaan iyo ciidamadan ka bixitaankooda amisomka runtii annaga siaanahay horta ma jira qorsho ciidamada aan soom hadda ay kaga baxayaan soomaaliya way dhici kartaa deegaano hadda ay joogeen in xeelado dagaal dartood ay maxay ahayd bedelaan aagga ay joogeen aakala bedelaan laakiin waxaan ognahay ciidamada amsom inay soomaaliya joogayaan ka howlgelayaan ilaa soomaaliya ay nabad hesho marka arrintaas arrin cad weye lamana odhan karo meel bay hadda ka baxeen waxaan isleeyahay waa kuley hab untaasig ciidama habka ay isticmaalayaan marka wayna sii joogi doonaan howlgalkan waa socon doonaa waxna uma dhimayso qorshaha annaga aan soo samayno